Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u daahfurtay xeerka qaxootiga iyo maangeliyadoonka oo loogu talagalay in lagu maareeyo arrimaha dadka qaxootiga iyo barakacayasha ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Daahfurka xeerkan oo xarunta Hay'adda Qaxootiga Qaranka kaga dhigan in Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo muddo dheer ka socday ayaa hadda magangelyo siinaysa qaxootiyo iyo dad ajaanib ah oo dalkooda ka soo cararay. Gudoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayasha Qaranka Axmed Xuseen Cilmi ayaa faahfaahin ka bixiyay xeerka.
Aqoonsigu waa astaanta iyo haybadda qofka shaqsi ahaan lagu aqoonsan karo inuu yahay hebel ama heblaayo, sababtoo ah waxaa iswaafaqaya muuqaalka qofka, magaca iyo musawirka intaba, waana caddaynta caddayn karta qof, isla markaana sugi karta saxnaanshaha sheegashada shaqsigaas. Dhowaan, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Doctor Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu saxiixay sharciga qaxootiga iyo maangeliyadoonka oo ah sharciga lagu maamuli doono qaxootiga iyo maangeliyadoonka ku sugan Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Sidaa awgeed, Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayasha Qaranka oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay diyaar u tahay hirgelinta sharciga qaxootiga iyo maangeliyadoonka. Sidoo kale, waxaan diyaar u nahay dardargelinta iyo taakuleynta bulshada maganta u ah dadka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ku nool. taakulantaas waxaa koob ka ah arrinta aan maanta halkan u fadhino ee ah daafurka bixinta aqoonsiga qaxootiga sugan dalkeena mudane aamur weyn mar kale waxaan idiin mahadcelinayaa aqbalaadda aada soo aqbasheen kulankan maanta lagu cadeynayo in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fuliso heshiisyo caalami ah oo aan xubin ka nahay sida refugee convention nineteen fifty one kaasoo xitaa qodobkiisa labaatan iyo sideedaad
dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cali yuusuf cali xoosh ayaa bogaadiyey sharciga waxaan bogaadinayaa hay-adda qaxootiga qaranka iyo magangelyadoonka iyo barakacayaasha inay muxuu ahaa doorkan maanta ay qaadatay inuu yahay muxuu ahaa tallaabo wanaagsan waa ku bogaadinayaa waxaana ka rajaynayaa tallaabooyin kale oo aan horey u jirin oo dadka waxtar u noqon kara hay-addana kor u qaadi kara inay ku tallaabsadaan